maamulka magaalada boncom ayaa sheegay inay siin doonaan qoys kasta oo askartooda ay ku dhinteen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga deegaanka eelcadda ee gobolka gedo magdhow maamulka ayaa sheegay in boqol kun oo shilinka lacagta kenyaha la siin doono qoys kasta oo wiilkooda uu ku dhintay weerarkii ka dhacay deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo kitene lucas guddoomiyaha deegaanka bocoma ayaa saxaafadda la hadlay waxaana uu sheegay in dhaqaalahaasi ay bixinayaan maamulkooda waxaana ballanqaadkooda sameeyey kadib markii ay ka qayb galeen aaska askar kenyaana oo ceelcaddo markaa lagu dilay paul water oo afar iyo labaatan sana jira ayaa ka mid noqday askartii kenya ee lagu dilay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo waxaana lagu aasay meel duleedka ka ah deegaanka bunkona al-shabaab ayaa ku dilay deegaanka ceelcadde ku dhowaad boqol askari oo kenyaana kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka amisom ee ka socda dalka soomaaliya ciidamada kenya ayaa isaga baxay saldhig kale oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka gedo wixii ka dambeeyey weerarkii shan iyo tobankii janaay ka dhacay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo